labadan waddan ee dariska ah ee gaashaanbuurta naytona ku wada jira ayaa dhinaca kale ah cadow taariikhi ah iyagoo muddo fog isku hayay lahaanshiyaha dhowrbadeed wasaaradda arrimaha dibadda griiga ayaa arbacadii sheegtay in labadan waddan ay ka fikirayaan inay bilaabaan wadahadallo ku aadan murankooda badda iyo in kale muran xoogle iyo xiisadda arrintan ku aadan ayaa labadan waddan ka dhex oognayd muddo tobannaan sano ah khilaafkooda ayaa saameeyey dhinacyada maamulka hawada ee u dhexaysa labada waddan awoodda dhinaca badda ee bariga mediteraneanka iyo jasiiradda qubrus ee kala qaybsan heshiis ay ka gaaraan halka ay ka bilowdaan ayna ku dhammaadaan xadbadeedkooda ayaa muhiim u ah go'aaminta cidda xaqa u yeelanaysa kaydka gaaska iyo qorshayaasha kaabayaasha tamarta ee ay labadan waddan higsanayaan inay ka sameeyaan baddan xiisadda ayaa yaro dintay sannadihii u dambeeyey waxaana labada dal ay sannadkii hore ku heshiiyeen inay dib u bilaabaan xiriirkooda iyagoo ballan qaaday inay u furfurnaanayaan wadahadallada ayna ka shaqayn doonaan arrimaha kala fogeeyey labadan waddan ra-iisul wasaaraha griiga karyokas mitsotakis iyo madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa ku kulmay magaalada new york ee dalkan maraykanka oo ay uga qaybgalayaan shir sannadeedka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxaana ay ka wada hadleen xiriirka labada dal sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee griiga bayaanka ayaa lagu yidhi labada hogaamiye waxay u xil saareen wasaaradahooda arrimaha dibadda inay sahmiyaan in duruufuhu ay saamaxayaan ama ku habboon yihiin in la bilaabo wadahadallo ku saabsan calaamadaynta qalfufbadeedka ee labada waddan iyo aagga dhaqaale ee gaarka ah wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa bilaabi doona u diyaargarowga shir heer sare ah oo ka dhici doona ankara bisha janaayo ee sannadka soo socda sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaaraha griiga turkiga ayaa waday dadaal xooggan oo ku aadan sahminta gaaska markab kuwaas shidaalka baara ah oo ay si weyn u ilaalinayaan maraakiibta dagaalka ee turkiga ayuu u diray biyaha badda laysku hayo muranka labada waddan u dhexeeya ayaa waxaa qayb ka ah oo dhinaca griiga la jirsaday waddanka faransiiska oo isna ay labadan waddan naato ka wada tirsan yihiin muranka dhulbadeedka ee griiga iyo turkiga ayaa ku salaysan taariikh soo jireena oo ka soo bilaabatay xilligii boqortooyadii cusbaaniyiinta khubarada arrimahan ka faalloota ayaa qaba in goobta dagaalka ee halgankan labadan waddan ay ku jiraan iyo dhinacyada ku lugta lehba aysan ka bilaabin xuduudda badda ee labadan waddan u dhexaysa iyadoo hadda sahminta gaaska turkigu ay tahay sababta ugu weyn ee muranka labada waddan uu u ogan yahay haddana baroortu orgiga ka weyn waxaa la isku hayaa xafiiltan gobol ama juquraafi istaraatiijiyadeed oo ay ku lig leeyihiin dhinacyo badan